Midowga Xarunta Baaritaannada iyo Tababarada, oo ka mid ah xarumaha lagu bartay cilmiga caafimaadka ee magaalada Beledweyne, ayaa bilowday tababaro la xiriira cilmiga caafimaadka kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha. Tababarkan ayaa lagu baran doonaa baaritaannada shaybaarka qaybihiisa kala duwan sida loo baaro biochemistry, cudurrada ku dhaca beerka iyo kelyaha. Dr Mukhtaar, maamulaha xarunta, ayaa raadiyo Baaruur uga warramay waxyaabaha ay baran doonaan ardayda.
shaybaarku sidiisa banaanba waa wax gacanta laga wada qabto waaye ma u baahna in shaybaaristuhu oo afka wax looga sheesheega ma u baahna marka labaatan boqolkiiba waa loo sharxaa oo waxaa leeyahay shaybaarka shaqada u qabto iyo waxa lagu baaro dhan waa loo sheegaa siddeetan boqolkiibana gacantaa looga qabana waana loo sheegaa ardaygu saddex maalin loo imaanaa sabti axad isniin oo kaleeto ardaygu imaanaa koorsada ardayda lagu siiyo practicalka maxaa ka mid ah Ee, waxaa ka mid ah ee, maadada nursingka oo kalka qofka emergency careka oo kaleeto inuu ka taxdiri karo oo la falgeli karo oo kiis adag hadduu arko uu xali karo kow waa siinaa labo qofka shaybaaristaha ah in uu shaybaarkiisa ku kalsoonado asa technical weliba asa programming set ah baan sii barnaa oo weliba shaybaar keliya ma ugu dhaafno waxaa kaleeto oon sameynaa ee, wax la yiraahdo ee, public health oo kaleeto dadka in laga wacyigeliyo waxyaabihi hadhow side effectiga ku yeelan lahay oo caafimaad darrada u keeni lahay Qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Beledweyne ee loo qabtay tababarada ayaa bogaadiyey.
macadkan aad iyo noo kaabay ee, waxyaabaha aan ka faa'iidnay inta aan ku jirnay ee, macadkan waxaa ka mid a aniga hadda arday jaamacadeedaan ahnay jaamacadda magaalada jaamacadaha magaalada ku yaal intooda badan aasiyori ahaan ayaa wax loo siiya ardada ustaadkeena mukhtaar axmed cumar aad axmed cumar aad ayuu mahadsan yahay bismillaah magacaygu waa maxamed cabdinaasir cali Ilaahay waxaa ka mid ah ool waxaa ardoo jaamaca jaamacad dhigto marka jaamacadda aan ahaana jaamacadda markaad dhiganaysid ma ma ka haysan baraatika oo laabka ah oo aqoon fiican saas uma lahayn xarunta amagaa kusoo biirana waxaa noqday arday oo hadda oo haddii isbitaal uu tago oo shaqada is- isbitaalka shaqooyinka oo hadda qaban karo wallaahi waxaa u mahadcelin lahaa halkan hadda dhammaan bahdo arday macalimiinta oo united diagnostic training center khaasatan macalinkayga mukhtaar axmed cumar bismillaah ugu horreyn magacayga waa amal saalax maxamed waayahay waxyaabaha aad ku baratay intaad joogtay united diagnostic center weliba qaybta shaybaarka wallaahi waxaa ka mid ah in markii loo qayb shaybaarka sidoo biochemistryga oo kale waxaa ugu waaweyn biochemistrygaas iyo hematologiga maadadaas iyo ayadan maxay tu uga bartay wallaahi waxaan rajeynayaa markii aan sheekad wilaayra aan ka baxo in aan wixii aan bartay aan ummadeydu wax ugu taro oo aan ugu anfaco Xarumaha noocaan oo kale ah ayaa waxaa baahi weyn u qabay ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Beledweyne, gaar ahaan cilmiga caafimaadka maadaama ay u baahan yihiin practical joogto ah.